bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanto faylo duur fayla ha ka dhowaada warkaana duurnama idaacadda warsan qodobada sinkadhigi doontangna welibaa ku mide wasiirka arrimo guud ee kenya oo soo ku hadlay ujeedka soonkoya beledka muqdisho maamulka gobolka banaadir oo soona la wareegay qaabowka imtixaanka fasalka siyeedada maraykanka oo su sheegay inta duqaan soo kadeli xubno ku tirsan dhaliga dagaalyahanada harakada al-shabaaba wararkii inka dambeeya ee dagaaliyo ku dhiyan shabeellada hoose dowladda soomaaliya ayaan waraa ku saartay duqeynta yaa ku dhiiday shabeellada hoose akhbaaraadka banaanka raadi awarsana singhaytona duurnimadan antuunka guda jarna haddii lahayara dhugunsidayaala yaa weliba ku mid ah talyaaniga uu soo tumo ilo milyan oo qofa uu soo karantiili
media network waxay idiin soo sabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo siiran maskaxdaada ka guuji warsan media network
akhyaaray doornimayaadaato axad taariikhdana yaadaka toosanta siyeedka bilisi saddexaade maarsa sanadka labada kun labaatanka intaasi weliba yohayana qodobadii warkaana doorna maatana ka dhawaada sogiiyo faahfaahsana kabilowna dhugunsidyaala geeka siyeedka bilo maarsa sanadka labada kun labaatanka weliba ayaa ka toosanta maalinta bilaanta oo yaala kuusii guud ahaanba gobolada soomaaliya waryaagana bashiir cabdullahi cusmaana weliba uu soo warbixinanin ku diyaaray magaalada beledweyne ayaa ku mid ataa meelo suudi weyn dhanka hosi maalinta siyeedka marsa
magaalada beledweyne xarunta gobolka hiran ayaa lagu qabtay munaasabada lagu dabaandegayo maalinta haweenka adduunka ee sideeda maarso waxaana munaasabada kasoo qayb galay xubno ka tirsan maamulka gobolka hiran saraakiisha ciidamada dowlada soomaaliya iyo kuwa amisom qaar ka mid a haweenkii qudbadaha ka jeediyay ayaa dhammaantood qaab u diray ummadda soomaaliyeed haweenka adduunka mar haddaa maqashid waxaa lasoo xusaayey maanta sanad guuradii boqol iyo sagaalaad waxaan dhihi karnaa qarnigeenna iyo qarni naga sii horreeyey ma jirin waa boqol iyo sagaal sano inta waxaan leeyahay la xusaayo sida aan ognahay haweenka waxa ay leeyihiin xaq badan xag diiniya iyo xag maadiyabo haweenka haddii aan dhahno dhibaatooyinka soo gaaro waxaa ka mid ah tacadiyo badan oo haweenka ku dhaco mar kasto waxaan dhihi karnaa haweenka soomaaliyeed waxay u dhabar adeegeen dagaaladii sokeeye soomaaliya ilaa maanta la taagan yahay in ay nolosha qoysaskooda iyo guryahooda ay u dhabar adeegaan haweenka soomaaliyeed waxaan dhihi karnaa waa hormuudkii dalka maanta meeshaan waxaana la fadhiyay gabdho ciidamo ah runtii maanta waa maalin farxad leh wadarkaysiin sida quruxda badan israaqta iyo madaxday oo dhan ay nii soo joogto ee garab joogto dumarka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka gobolka hiiraan annaga farxadday noo tahay maanta waa maalin weyn waa maalin adduunka oo dhan laga xisayo maaha uun maxay ahaydeen cisho qura bishoo dhan waxaa laysku maxay ahaydeen isku laysku dayayaa inaa mar walba la xasuusto qaybta ay dumarku ka qaataan dan walba oo nolosha iyo iyo bulshada maxay maanta oo sideeda maaris ah uga dhigan tahay haweenka waxay uga dhigan tahay maalin aad iyo aad u qiimo leh adduunkao dhan si gaara haweenka soomaaliyeed loogu hambaliyeeyo ayay ka dhigan haweenka soomaaliyeed runtii waxay jecel yihiin ayna ku shaqeeyaan si buuxdo oo maxaan ku iraa ama wacyigelin ah ama maalgelin ah ay uga shaqeeyaan nabadda waxaan ka codsanayaa inay dhammaan ummadda soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan nabadda sidii mataqaanaa colaadihii looga gudbi lahaa oo laysu qabsa lahay gacmaha adduuniya aan qaraba wuxuu leeyahay natiijo wanaagsan qofka ka shaqeeya nabadda ee aanan ka shaqaynin colaadda markii ay dagaaladii sokeeye dhaceen ayaa la ogaaday kaalinta ay ku jiraan haweenka soomaaliyeed hadday waxbarashada ahaan laheyd hadday xanaanada carruurta ahaan laheyd hadday wacyigelinta ahaan laheyd raggiina waxa waaye inaan ku dhex jirno mawgii maba heshiin karaan saasaaban aaminsanahay anigu ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiran sheekh sheekh ismaan cali ayaa dheedka ka kaaday marka xaqiiqatan maalin aada u weyn waayo hambaliyo laakiin waxaan caddaynayaa maanta munaasabadan ka dhacday gobolka hiiraan gaaraan caasimadda caasimadda magaalada beledweyne inay sharaf noo tahay reer hiiraan inay sharaf u tahay maamulka inay sharaf u tahay degmada inay sharaf u tahay dhammaan ciidamada qalabkooda inay sharaf u tahay inaan annagoo isku duuban oo maanta aan u kala harin oo maanta aan kasoo wada qayb galno oo xataa madaxdii ciidamada amazon maanta runtii inaan la fadhiiso waa maalin weyn waaye xasan ibraahim cabdulle oo ujeeday ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan dhegkiisa waxa uu sheegay in haweenka kaalin ay ka qaateen horumarka dalka soomaaliya haweenku waxay ka qayb qaateen horumarka dalka haweenku waxay ka qayb qaateen xoreynta gobolka ama xoreynta soomaaliya ee loogu jiro dadaalka ba-an haweenka soomaaliyeed waxaan leenahay lagama maarma meel kasta ay joogaan mudabeyn waxaa ka hadlay abaaldoonaha qaybta toddoba iyo labaatanaad ee milatariga soomaaliya jenaraal saalax yacquub waxaana uu sheegay maanta waa maalin farxad leh maalin la iloobi kara maaha xaqiiqdii maanta waa maalintii haweenka adduunka haweenka soomaaliyeed adduunka waxay kaga duwan yihiin haweenka kale adduunka waxay kaga duwan yihiin howlaha ay qabtaan haweenka soomaaliyeed waxay barbaariyaan carruur haddaanay iyagana soo barbaarin annaga maanta waajibaad ma fuliseen wayna dhaleen waynoo dhexeen waynala dhasheen wayna soo barbaariyeen wax bayna bareen ilaa intaas annaga abaalkooda ma gudin jasadooduna ma siinin haddaanu ragganna haweenka soomaaliyeed waxay nala galaan dagaal waxaa kaleento oo aan ammaan u jeedinayaa ciidamada amisom oo iyagana ka qayb qaatay agaasinka xafladan iyo amni ahaanba iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed
codkaasi weliba uusan dembey wardiintii waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan saniingudari magaalada beledweyne ee gobolka hiirana magaalada muqdisho weliba uu sadeeray wasiirka arrimo guda iyo weliba amniga ee kenya welibana uusa muqdisho ka dhawaayana mas-uuliyiin ku tirsanka dowladda soomaaliya wafdiga wasiirka weliba la filahaya intii uusa kulamo la qaadada mas-uuliyiinta aan ka saraytay dowladda federaalk ee soomaaliya is-oon meela city ee kula hadla doonaan fariinusubada ama is-uunkuwada madawiinaga kenya uhuru kenyatta wararkaad warbaahinta warsan iyo ku helaya ka weliba sheegahana intii wasiirka arrimo guda ee amniga kenya ulsumayla city madaxda dowladda kula hadla doona arrimo la hariira sidii ballaanku qobda lahaya xaaladii iyo weliba hiisadii ay ku teeganta hadka lamada dowlada u dhowaa mayla city dagaalo soo kudhi dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir ee weliba iyo lawareegana qaadowka imtixaanka fasalka siyaadada waliba geeg karoonta wasaaradda walbarashada hidaa iyo weliba taaliinta kore xukuumadda soomaaliya iyo weliba usukuri ay kulan gaare oo milasaytan ka dhexeeya madaxda wasaaradda walbarashada iyo weliba maamulka gobolka banaadir kaasitina wajeesha iyo suhaya sidii milasayti laanka saaralaha ama laanka sheega lahaya guddiga hadiyaarowka xilliga shalguurowka ee walbarashada gobolka banaadira guddigan iyo weliba ay ku koobayana ilaa siyeed hubnood oo afar ku mid eh yo-oyin wasaaradda walbarashada meelaha farta kale adna yo-oyin maamulka gobolka banaadir aana saytiona sideeda bilood ee hasood iyo ku shaqeeya doona dajyowka iyo weliba sidii wasaaradda walbarashada iyo meelasaytanka la wareegi lahayd shaqooyinka walbarashada gobolka banaadir iyo weliba sidii laantayay lahay afiiska wasaaradda walbarashada ee gobolka banaadira dhinaca kalena dhugun sidayaala puntland iyo weliba ya diidaya intiya ama ya boosaaska kuraabtaya hodoomooyinka galowa siswarkuninka faafaya waryaagana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaana
hayno iyo magaalada garowe ee gobolka nugaal iyo kawaldhadan golo wasiirada dowlad goboleedka puntland iyo weliba iyo hakusaarana go-aano ku saabsan cudurka koronafirus iyo shirko dhowaan ku furma doona magaaladaas kulanka uusa shir gadoomiyay madawiinaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo weliba warbixino lagu dhegaysaday qaar kumida golo wasiirada puntland iyo guddiga qabanqaabada shirka balatumeshantiya ku dhihi doona garowe wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska puntland cali xasan axmed sabriye iyo sheegay in shirka intiis badan beelanku hadalay dhibaatada cudurka koronafirus islamarkaasna puntland iyo diyaaradi xarumo dadka laka karantiilow okiyaalan boosaaso garoowe gaalkacya sidoo kalena labaarow dadka ka degaayaan garoomada diyaarado arrimaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka laga dhegaystay arrimaha ku saabsan caabuqa la yidhahdo coronaviruska oo ay hawl badan ka qabatay wasaaraddu ayna geystay dhakhaatiir iyo kalkaalayaal eerboorada wadanka dhammaantood waxaana la geeyey qalabkii maxay ahayd oo lagaga hortagi lahaa arrimahaas waxaa la diyaariyey guri maxayd ku yaala airboortka sararbaxdaa shir agagaarkiisa guri ku yaala haddii loo baahdo waxaa kaloo la diyaariyey meelo kale oo maxay tahay galkacyo boosaaso garoowe guryo haddii arrimahaas yimaadaan maxay ahayd tahay dadka lagu lagu kala tibanaya muddo kooban waxaa kaloo oo laga wada hadlay in go-aan xukuumaddu ku gaadhay bisha sideed tahay bisha saddexaad laba kun iyo labaatan doonyaha kalluumaysiga inayan ku soo xidhinin marsooyinka puntland marka laga reebo boosaaso amarkaasna waa la bixiyey sidoo kale weliba uuse sheegay wasiirka in golo wasiirada iyo go-aanka deeran in muddo la hakeedoomo kalluumaysiga ee deegaanada puntland unkukoyow caalamka silunku digtoonada caabuqa coronavirus
idaa mahadsanta cabdulaahi maraykanka iswin weliba usu sheegay inta duqaansu ka dilay xubno ku tirsan adhinaga dagaalyahanada harakada al-shabaab ah war-saxaafadeedda gubahi taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika olanka soo africoma iyo weliba la kafaafaya duqaan dhaniga irike owso maraykanka kafuli deegaano ku tirsana gobolka shabeellada hoose qoraalkan oo africom yalka sheegay in ciidamada maraykanka oo kahladaya saaxiibadii ee soomaaliya shalay tiyaka beeganayti taaragda todobada bilisedaada sanadka kan la mudukin labaatanka duqaan dhaniga irike oo kafuliya meelandhowa deegaanka ganshan dhardi oo gobolka shabeellada hoose islamarkaasaytina meelasaytio kala fiirsan hubno ku tirsana dhaniga al-shabaaba weerarkaasiita maraykanka weliba uusa ka sheegay intii oo ka dilan afar hubnata ku tirsanaya al-shabaab sida oo kaledna meelasayt oo ku taageeran ciidamada dowladda soomaaliya oo dagaalka kala jara al-shabaab sida iyo sheegan ama usa sheegay kuhigeenka maariyaga howlgalka taliska africa ee africoma maraykankiya sanadkan lamudukin labaatanka weliba ayaa sii kordhiday weerarada dhaniga irike iyo kafulyaasi soomaaliya islamarkaasaytana yeelo fiirsaasa harumo al-shabaab iyo weliba daesha ee soomaaliya welibana bilinka dambeyda duqaanga iyo kalafiirsta iyo kafulida iyo gobolka jubbada dhexe iyo weliba shabeellada hoose dhinaga kalena akhyaarayo weliba faahfaahin dheeraada kubahayte dagaala oloso deegaanada raahoya gobolka elgeelow iyo kumidata deegaanada hooseed oo degmada ballad ee gobolka shabeellada dhexe isoo ka dhex maray ciidamada dowladda iyo weliba xubno ku tirsan dhaniga al-shabaaba xubnoon ku tirsan al-shabaab iyo weliba iyo weerar iyo sheegana intiyo kafulyana ama iyo ka qaadan kulanyo ku tirsan ciidamada burundi waana kumid yihiin haanga misoma ee weerarka jidigalka iyo ka qaadana hiliyo maraaya deegaanka eelgeelowa oo ondhowa tuulada qalumow ee degmada ballada welibana meelasati kudhiyay dagaal isujaysidii khasaarasha duwan dhinaga kale xubno ku tirsan ahaan al-shabaab iyo weliba yoona xalayti weeraryo ka qaadana dhinaga fadhiisamada ciidamo ku tirsan ahaan militariga soomaaliya iyo kilayan deegaanka raahooy oo suukiyaala intaan dhehayda deegaanka ballad iyo weliba tuulada qalumow ee gobolka shabeellada dhexe gobroogayaal iyo weliba sheegana inta deegaanka raaqooyso kudhi dagaalusu socday walkubadan saacadkaasitooniso meelasay ka dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba xubno ku tirsanaya dhinaga dagaalyahanada al-shabaab oo weerarkaasiti agaaday saraakiila ku tirsan ciidamada dowladda ee sheegay inti meelasiti oo isku dirtaan weerarkan kukoya dhinaga al-shabaab islamarkaasitana khasaaryo dirsian walowa meelasaytian jarna warmadaha bannaan oo haqiijowa wararka inka dambeeyatii ee hataan oo deerahayta oonu ku helayna ee wadada ama jidka hiriiryaga magaalooyinka jowhar iyo weliba ballad ee gobolka shabeellada dhexe iyo weliba sheegana inti meelasayta iyo hiraabta dhaqaaq ciidan iyo ku wadan ciidamada militariga ee soomaaliya oo fadhiisamanayo keliyan deegaanka sayti akhyaaray surankasin warka ku dhugunsada haysan weliba warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tambaydhaba turkiga iyo weliba yoon iyo meelasayt yoon ka ogolaada doona inti muhaajiriinta iyo xamaranga badada ama badiya jejasa siyoonka meelasayt yoonka guduba dhinaga gareega sababtiya la xiriirtay intiyo meelasayt yoon ku aamina ku aamina sidiyo sheegan ilaalada xeebta amarkan ah kubahii madawiinaga rajab dajib ordogan iyo weliba uu sukooyaya toddobaad kureeda markii isu sheegay intii albaabada lufrowa ama lunfuro qahootida si meelasid iyo hangalan yuruba jeedoon meelasida ku seeda jaray dhinaga hiisada suuriyaad yoo kala jaran midooda yurub ee erdogan iyo weliba ama dhinaga erdogan iyo weliba usuunasu sheegay intiisu qaxootigaas oo milasayti dangajidii dhintaanka guduba dhinaga griiga warkii doornama khiyaara hilowisin kulusootan warbaahinta warsane baydhaboostrunkoninkirinyo warkana sansare vanisilinsosiaya amanala